bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa xalayta waxa uu ka qaybgalay kulan ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda soomaaliyeed ganacsatada ku dhaqan dalka zambiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulan bogaadina u sameeyey askarta tababarka loogu soo xiray dalkaasi eritareya dowladda soomaaliya oo iyadu u raadinaysa beeralayda soomaaliyeed mashaariic ku aadan beerahooda gudoomiyaha qaar ka mida odayaashii waxgaradka siyaasiyiinta gobolka shabeellaha dhexe ayaa baaq u diray dadkii uu ku dagaalamay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka kenya ayaa bogaadisay nabadda iyo weliba isdhexgalka qaybo ka mid a ciidamada dalka etoobiya kooxda t b l efta
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas waa qodobadeeni wararka kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa ka qaybgalay kulan ay soo qabanqaabiyeen siyaasiyiinta iyo waxgaradka jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi zambiya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo ay weyneen qaar ka mida mas-uuliyiinta maamulka puntland oo jooga magaalada caasimadda waa dalka zambiya lusaka ayaa xalay ka qaybgalay kulan casharaf ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda soomaaliyeed ganacsatadii weliba safaaradda soomaaliya ee ku leeday dalka zambiya iyadoo ganacsatadii weliba raggii uu ka qaybgalay kulankaasi ay madaxweynuhu la wadaageen xaaladda guud ee jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka zambiya sidoo kale safiiradda dowladda soomaaliya ee u fadhiisa dalka zambiya mar waxaa waaya iyadoona kusoo dhoweysay kulankaasi madaxweynaha maamulka puntland waxaana sidoo kale isla qaateen ganacsatada iyo waxgaradka iyo weliba jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka zambiya ku dhaqan in la taageero mashruuca dib u xoreynta ay sheegtay dowladda soomaaliya ee ka wado gudaha dalka soomaaliya iyo sidii bulshada soomaaliyeed ee u qayb qaadan lahaayee dagaalka ka dhanka ah sida ay sheegeen al-shabaab madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani oo kulankaasi hadal dhinacyo badan taabanaya jeediyey ayaa yidhi bismillaahi raxmaan raxiim safiiradda dowladda federaalka soomaaliya marwa xaawo xasan gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee zambiya xamuud yaarta halka fadhida dhammaantood oo si gaara uga xuseeya beerdaashi faarax oo halkan ugu casubay iyo inta kale ee fadhida iyo wafdiga la socdanaya gabdhay wiilan markii halka jooga dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadalkiina yaa dhameeyey caawa soo dhaweyn anna waxaa ii furan inaan iiga mahadceliyo sidaad maanta ii soo dhaweyseen iyo casho sharaftaana caawa noo qabateen anigii waftigii aad baad mahadsan tihiin waan kala bogon doonnaa waa wada joognaa waan rajaynayaa si guud iyo si gaara inaan wada hadli doonno waan ku faraxsanahay inaan marlabaad u soo noqdo saamiya waxaan ugu soo noqday wanaagga iyo sharafta aan leedihi inaan saldhig u ah waan ogahay jaaliyadda soomaaliyeed iyo saamiya oo ay ka duwan tahay jaaliyado meelo badan oo soomaalidu ay joogaan marka waxyaabahaas aad ka duwan tihiin baa dadka soo jiidanaya waxa keliya oo uga soo aad uga duwan tihiin ku filan waa jaaliyad wada shaqaysata oo dadaalaysa oo isku duuban waana wax weyn oo soomaalida ugu faar waa idaan dambe ad ogtihiinoo duruufo gaara dadka soomaalida waxay kale ugu duwan yihiin waa jaaliyad guri soomaali ku xir meelaha kaleeto meelahooda markay galeen markay fogaadaan qofka xirnaanta dalka uu xiran yahay waa yarda marka waan niga mahadcelinayaa shaqada aada wadaan ma aha misaamii keliya ku kooban ama africa intaa joogta ku kooban laakiin dadaalada aad ku bixisaan soomaaliya iyo qayb qaadashada kobaca dhaqaalaha iyo gargaaridda dadka soomaaliyeed ayaan si gaaray ugu mahadnaqayaa safiirad caawo soo dhoweynta ilaa maanta ilaa caawo hormuudka oo hayd ay ku matalaysay dadka soomaaliyeed halka degan aad baan uga mahadcelinayaa si gaar ah waa in la joogaa waa is waraysanaynaa hadallada inaad iska sii dhabneeya ma rabo waxaa la yidhi xaflad weyn baa jirta taasaad ku furiya maasanta
madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayuu kaasi ahaa isagoo khudbad ka jeedinayay kulan ay soo qabanqaabeen jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka zambiya kana dhacay caasimadiisa lisaka gudoomiyaha ururka badbaada bulsho ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha daruurtu ku dhex marayso qeybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha ururkaasi abaabul ayaa sheegay in aad xilligan looga xun yahay islamarkaana aysan macno keenin dadka walaalaha inay ku dagaalamaan qeybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe abaabul ayaa sidoo kale waxaa ugu baaqay odayaasha waxgaradka siyaasiyiinta ee xildhibaanada kasoo jeeda gobolka shabeellaha dhexe inay u istaagaan sidii colaadaasi loo baajin lahayn ay mar kale dib uga bilaabato qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha ururka badbaado bulsho oo baaqaasi diraya ayaa yidhi oo kulley golaha wasiiradoo dhan in laga qayb qaato arrintaas arrin balaayaa waaye waxay booqaysaa dhibaa meeshaan ku sii soconnay ka sukayna dhigaysaa dalka colaadaa ka jirto colaada ka jirtana waxaa la yidhaa shabaab iyo dadkoo dowladda ay hor joogto iska kicihaaya shabaab waxa kasoo hero waxawaaye waxna weeqaayo oo annaka aqabad nugu eh oo bud gaduudan iyo wiil maqan laga helaayo iyo hanti burburtay waxaan rabaa dowladda inay baaqaas dhagaysato in xariga wixi dhintay waa dhinteen madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabo xuseen iyo golihiisa wasiirada iyo ciidamada cadalo joogo iyo waxaa la rabaa ciidanka in lagu soo celsho inta kale celintan ay galaan mihii lasii qabsaday rabaan ciidanka beledkan uu buuxaa beledkan halaga diro ciidanka beledkan halaga diro dadka beledkan ha ka baxaano dadkaas hala nabadeeyo culummada iyo kulli dadka meesha jooga waxaa la rabaa meydka inay duugaan inta imaanka ugu horeeyo imaan daahir imaan maxamuud imaan cumar fadhiga ha ka kacyo heerkoo wada raba ha wato taliyaasha ciidamada qof la arko ee ilaahay haleeshiyo arrintaas ha u roogsato haweenka ha u istaagaano akhyaarta ha u istaagaan waa xidida sii baa layidhaha dagaal ma ahan isirsifaynaa laysku sameeyaa dhib nagu soo kordha waaye waxaana tumsanahay meesha xabadda ka dhacaysa meelaan ahayn in laga hagaayo arrintaas dad kale ay hagaayaan qoftii hegaysa geeliyo wiil la-aanay ka helaysaa qoftii lagu hagana dhimashay ka heshay waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed qof allaale qofka wax ka geysan karo inuu wax ka geystaan rabnaa annaka dagaal waa ku sii jeednaa waxaan rabaa
gudoomiyaha ururka badbaado bulsho ayuu kaasi ahaa oo baaq u jeedinaya beelaha walaalaha ku dagaalamaya qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalka eritreya ayaa kulan la qaatay qeybo ka mid ah saraakiisha iyo weliba ciidamada tababarka uga socda dalkaasi eritreya gaar ahaan ciidanka loo tababarayo dulimaadyadii weliba sidoo kale ciidamada cirka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulankaasi la qaatay saraakiisha weliba ciidamada tababar kusoo dhammaaday ayaa la kulmay qeybo ka mid a ciidankaasi waxaana uu ka waxogoraysanaya xaaladooda madaxweynaha ayaa sidoo kale guul u rajeeyay dhammaan saraakiisha iyo weliba ciidamada qeybta ka ahaa tababarkan loo sameeyey ciidamada dowladda soomaaliya islamarkaana loo tababaray qeybo kala duwan gaarahaan ciidanka lugta kuwa badda iyo weliba sidoo kale ciidamada cirka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale xalay kulan la qaatay dhigiisa dalka eritreya isayaas afawarki oo ay ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyey gudaha dalka soomaaliya iyo weliba sidoo kale tababarka loogu jiro ciidanka soomaaliya waxaana sidoo kale uu soo hadal qaaday in uu uga mahad celinayo dhammaan shacabka iyo weliba madaxda uu horkacayo madaxweynaha dalkaasi eritereya sida u mahadsan ay ula dhaqmeen ciidanka iyo weliba sidoo kale tababarka ay siiyeen ciidamadaasi dowladda soomaaliya ayaa waxay iyadu ay u raadinaysaa mashaariic beeraleyda soomaaliyeed wasiirka wasaaradda kalluumeysiga wasiirka wasaaradda waraabka beeraha hooseo ku sugan caasimadda dalka masar ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalkaasi waxayna ka wada hadleen sidii dowladda soomaaliya gaar ahaan dadka beeraleyda ah ay garab u siin lahaayeen dowladda dalka masar waxaana sidoo kale uu sheegay shacab badan oo soomaaliyeed oo beeraley ah iyagu ay ku tiirsanyiin waxsoo saarkooda islamarkaana xilliyadii la sugayay roobabku ay ka baaqdeen waxaana wasiirku sidoo kale uu sheegay in la doonayo in dowladda soomaaliya masar ay isaga kaashan lahayn sidii beeraleyda soomaaliyeed iyagu wax loogu qaban lahaa waxaana sidoo kale uu soo hadal qaaday wasiirku in la joogtayn doono kulamada labada dhinac islamarkaana la qorshayn doono arrimaha ku saabsan sidii dowladda dalka masar ay u qayb qaadan lahayd arrimahan dowladda masar ayaa ahayd dowladihii soomaaliya ka taageeri jiray dhinaca beeraha waxaana sidoo kale ay ka taageeri jirtay waxsoo saarkii weliba siinta beeraleyda soomaaliyeed agabkaay u baahan yihiin halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya dowladda dalka kenya ayaa bogaadisay isdhexgalka ciidamada dowladda dalka federaalka etoobiya ku weliba kooxda t b l efta arrintan ay soo baxday kadib markii kooxda t b l efta weliba ciidamada federaalka etoobiya ay heshiis ay ku gaareen hubka la dhigo islamarkaana kooxaha maleeshooyinka taageeraha kooxda t b l efta hubka dhigis lagu sameeyo islamarkaana loo tababaro ciidamo qaran shirkan wadahadalka oo ka socda caasimada dalka kenya ee nairobi ayna qayb ka yihiin saraakiisha ugu sarsaraysa ciidamada dalkaasi etoobiya iyo weliba kooxda t b l efta waxaana dowladda dalka etoobiya ay sheegtay in horumar wanaagsan laga gaaray arrimaha ku saabsan heshiiska dhinaca dowladda etoobiya iyo weliba kooxda t b l efta guud ahaana warkii subaxnimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan khiyaartana dhegeysanaysa ee wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel